walaalow aad ayaa umahadsan tahay waxa waaye soomaaliya xaalada ay ku jirto ayay taasu waxay ka tahay markhaati iyo daliil xilligan lagu jiro in dad shacabka soomaaliyeed kasaasatan marka gobolada dhexe la marin habaabiyo waxaana leenahay anagoo wixii meesha ka dhacay aan ku macnayneynaa laba nin oo qol ku wara jirtay oo waxa waaye asxaab iyo saaxiibo aheed oo si ay fadhiga u quraxsadaan nin badariis inta loo geliyey ayagii waraaqa qaybsanayo heshiis ka dhiganay ayaan u aragnaa hadda nimankaanu xilligay kala dhexdeen ma naqaan anagu hadda waxa waaye ahlu sunna iyo garan dugla kala baxeen waa dadkii markii horeba meeshaas waxaan ku wada dhisanaynaa hawlo joognaalahay waana ayagii hadda laba shaati oo kala duwan kala qaatay sidii haddana mar labaad caalamku u nasarcaadiyaan oo dad heshiinaya iskaga dhigaan sheekh ibraahim guure miyuusan ahayn guddoomiyihii saddexda gole ee ahlu sunna goormay xilkaas laga qaaday golayaasha ahlu sunna ee saddexda gole ah gola kamid a ayuu ibraahim guure iyo u ahay guddoomiye u yahay wuxuuna ka dhigan yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ayuu ka dhigan yahay mas-uuliyad oo ku matelo maamul siyaasadii ahlu sunna majamaa ku matelo meel lasoo fadhiisana waxaan umalaynayaa inuusan haynin ninkaasi laakiin ma diidan tahay in in uu yahay xubin sare oo kamid ah ahlu sunna xilkuu doonaba ha haye waxaan isu sheegaynaa waxa waaye si kastao qofku mas-uul maamul uga yahay qof walba maamulka shaqa uu kuleeyahay meel ayuu ka qaabishan yahay ahlu sunna markii la yihahdo maamulka hor ahlu sunna waljamaca jiri jir oon cadaynayna haddeer kaanba meel hadda uu saakay maamulkii ahlu sunna ka dhisan yahay gaar inaysan jirin maamulka gobola dhexe oo ku dhex milmo isaga laftirkiisa ayaa mas-uuliyad kala lahay siyaasadda waxa u qaabisnaa gola la yihahdo golaha fulinta oo la yihahdo golaha siyaasadda maamulka ibraahim guweyana waxa waaye golahaas kamid ma ahayn shaksana kama ahayn madaxna kamausan ahayn haddii adigu aad leedahay ma jiro wax ahlu sunna la yidhaahdo oo maamul goboleed ayaan samaysanay isaguna uu leeyahay ahlu sunna weli way jirtaa madaxdeedii ayaana kamid ah heshiiskan anigaa saxiixay keebaa saxa labadiina waxaan is leeyahay de horta waxa waaye wax walba waxay u baahan yihiin waxa la wax la jira mogtahay qofka haddii aadan waxa waaye aadan macnaha waxa waaye aadan waxaata ka dhaadhici karin ugu yeerain waxa waaye waxa la yidhahda qalad qofka ayaa jira inaga waxaa noo markhaatiya shacabka soomaaliyeed maamul jiro oo meel ka taliyo saldhigyo iyo system jiro maamulo degmooyin iyo maamulo gobol iyo maamul goboleed dawlado hoos tagaanahay gobolaan ka talinaa deegaanaan ka talinaa degmooyinaan joognaa marka waxaa isleeyahy su-aasha ay weydiinaysaa intaasa caddayn kaaga filan baan islenahay sida aad la socoto marar badan ayaa gobolada dhexe waxaa ka dhacay dagaalo iyo xiisado siyaasadeed oo ururka ahlu sunnana uu qayb ka ahaa haddii hadda heshiis la gaaray ama la doonayo in xal la sameeyo maxaad idinku ku diidan tihiin
waxa leedahay urur ahlu sunna deegaankan joogi jira ma jiran maamul ahlu sunna waljamaaca ayaa ka jiri jiray marka waxa waaye idinkoo saxaafadda waxaa raha barnaamij waraa dhexaad ka noqotaan maamulka ahlu sunna waljamaca deegaankan ka jiri jiray dagaalo badan oo galay ugu horreyntii wuxuu la dagaalamay kooxii khawaarijta iyo al-shabaab dagaalkii oo ku jiro deegaamada ku xoreeyey waxaana si daro noqotay dad magacii soomaaliyeed wata oo burcadbadeed iyo moorayaan isku raran ah duulaan labaad kusoo qaadeen deegaanka ilaa haddana ay noo muuqatay in ciidamo kale iyo wax lasoo rarayo deegaanka lagu soo daabirayo in mar kale dagaal iyo musiibo iyo dhibaato laga horiyo waxaana dadka deegaankan waxaan rabaa dadka dhibaatadaas ka wada inaan ugu baaqo inay deegaanka dhibaatada ka daayaan adigu ma waxaad diidan tahay in heshiis la gaaro mise waxaad kasoo horjeedaa qaabka heshiiska loo marayo
waxa waxa horteyda dhan ba u baahan ba heshiis marka hore yaa heshiiyo waxa waaye inagu horaan shinay in la heshiiyo la wada hadlo ummadda midowda ayaan doonaynaa oon u soconnaa oon u sacyinaynaa laakiin waxaa la rabaa inay waxa la marayo protocol loo maro in hadalku cidda uu quseeyo iyo qaabka u quseeyo loola hadlo waana nasiib daraan isleenahay kulley in dad mas-uuliyiin soomaaliyeed sheeganaya oo ay waxyaabaha noocaas xilligaan mid aan ku jirna muka ah diyaar ma u tihiin inaad la hadashaan galmudug oo aad meel wada fadhiisataan oo arrintan xal laga gaaro adaa mahadsananta galmudug waxa la yidhaha anaga aqoonsanay hamba jirin inaad alla ekaatay maamulka galmudug wuxuu kamid yahay dadka hadda anaga maamulka baartimirada la uu kamid yahay maamulka galmudug maamulka xigali xeeb maamulka hore ahlusuna wal jamaaca gobolada dhexe maamulada anaga baartimirka aan noqonay oo aan maamulka gobolada dowlad goboleedka soomaalida gobolada dhexe wada dhisanay ay kamid yihiin heshiisyo iyo shirar badan oo ka dhacay gobolada dhexe ayaa maamulka galmudug lagu doortay qabaa'ilo badan oo soomaali ah ayaana qayb ka ah sideed ku leedahay sharci ma ahan qabiilo soomaaliyeed waxa waaye qolo walba inta rta sukaansa karta inagu wax meeshaas lagu doortay oo doorasho ka dhacda nadi nadiifa ma anaan arag deegaankana inagaa joognay oo wax nalaga weydiinaya wixii ka dhacay maxaa hadda xalku uu noqonayaa marka wuxuu xalku noqonayaa dadka shacabka gobolada dhexe rabitaankooda in loo tixgeliyo dowladda soomaaliyeed oo waxa waaye ummadda soomaaliyeed mas-uuliyad ka saaran tahay iyo beesha caalamkuba inay rabitaanka shacabka gobolada dhexe oo kow iyo kun jeer in ka badan kusoo celceliyo rabitaankooda in la tixgeliyo